waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
وعيدي عيد عيدة عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة
cabdi aad iyo aad baan u mahadsan tahay runtii maantay waa maalintii labaad ee ciidda kadib haddii ramadaan aan ka soo baxnay oo bil dhan yani soddon cisho lagu jiray dadaal badan maalintiina la sooman yahay habeenkiina la tukanayey intaana la ducaysanayey marka waa wakti fiican inaan hadda marka ciid ay noqoto oo sababtaas wey sababta xataa ciidda layidhah lama soomi karo sababtoo ah farxad maalin dadku ay farxayaan oo maqsuud ay yihiin ayaa laga dhigay oo sharcigu ka dhigay marka waxaan dhammaan leeyahay adigu dadka waxaan leeyahay dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideenna ciideeda kale ilaahay caafimaad iyo ladnaan iyo wanaag ha nagu gaarsiiyo waxaan dhammaan jaaliyadda waxaan u dirayaa ciid mubaarak ayaan leeyahay caruurtayda xaaskayga reerkayga dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan cabdinuur adiga iyo dadka ka shaqeeya s b s dhammaantiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan khayrka ilaah noo badiyo
sheekh ciise annaguna sidoo kale ciid mubaarak baanu ku leenay adiyo qoyskaagaba ciiddii hore sannadkii hore inta xusuustayda ah cudurkan safmareenka covid nteen awgeed ma ay jirin baan u malaynayaa salaad ciidyadoo bannaanka laysugu soo baxay jawigu sida aad ka dareentay sideebaad isugu qiyaasi kartaa labada jawi kii sannadkii hore iyo kan maanta
wallaahi cabdinuur waa su-aal aad iyo aad meesheeda taallo weeye oo aad iyo aad muhiim u ah sababtoo ah waxba wax walba waxbaa lagu barbar dhigaayoo lagu lagu qiyaasaa sanadkii hore ramadaankii horena sidaasun baan ka ahayn oo wuuna dhaafay waxba lama tukan jirin ciiddunu sidoo kale iyaduna wayna dhaaftay ma jirin salaad lagu tukanayo farxad ballaaran ma jirin marka laakiin sanadkan ciiddan waxaad garanaysaa dadku inay aad iyo aad hamuun badan u qabeen ciidda inay helaan waxaa kugu filan cabdinuura waxaa kugu filan shalay masaajid aan dhisaynay labadii sanee lasoo dhaafay haddeer dhismihiisu socday oo aan filayo magaaladan gobolkan victoria inuu noqon doono kan ugu weyn inuu noqon doono shalay waxaan ku tukannay afar jeeraan ku tukannay salaada ciidda ah afar jeeraan ku tukannay sababtoo ah masaajidada nagu dhow dhow dadku ma qaadaan dadku ma ma ma wada buuxin karo oo waa ka badan dadkaa ka badan marka sidaa darteed ayaan shalay annaga afar jeer ku tukanay masaajidka hadda cusub waa salaad ciidda keliya loo lagu siiyey inaan ku tukanno hawsha waxbaa weli u dhiman oo lama furin si rasmiga weli masaajidka uma furna laakiin ciiddii keliya shalay in dadka laga qaado bresharka saaraa iyo culayska saaraa in laga qaado ayaa loo yeelay marka aad iyo aad baa loogu farxay oo loogu wanaag loogu arkay shalay sidii wax u dhacayn inay ku dhammaatay maasha allah masaajidka weyna aad sheegtay miyaad nala wadaagi kartaa xaafadeebuu ku yaallaa wuxuu ku yaallaa xaafadan aan deganahay ee taarneed la yidhaahdo wuxuu ka soo hor jeedaa iskuulka labaad ee islaamiga ah ee ku yaalla dhinacan galbeedka galbeedka laba masdarasaa ku taalla iskuul la yidhaahdo taqwa college iyo mid la yidhaahdo icom islamic college of melbourne la yidhaahdo marka kaasuu ka soo horjeedaa waa masaajid aad iyo aad iyo aad u weyn kun iyo toddoba boqol ayuu qaadayaa markiiba dhegaystayaasha si aan ugu een, caddayno waa masaajid labaad oo kii hore halkaa uga jiray ka duwan miyaa mise waa kii hore oo la weyneeyey maya maya maya kii hore wuxuu ahaa masaajid yar buu ahaa oo magaciisa la odhan jiray masjid maryam masjid maryam masaajidka la odhan jiray aad buu u yaraa laba boqol ka badan ma qaadi karin laba boqol oo qof ka badan ma ma qaadi karin shan kun iyo toddoba boqol ayuu qaadayaa markiiba marka waa dhul cusub oo la iibiyey oo communitigu ay iibsadeen Eh, da- laba iyo toban sano ka hor ay iibsadeen inta labadii sano saddexdii sano u dambaysay waa la dhisaayey waa la dhisaayey haddee shalay unbaa waxaan haddii marba ramadaankii aan haleeli weynay inaan ku tukanno maalinta jimce ciidda ah yaan la- naloo diidin oo waxay boqoladii konsolka kuli waxaa uban la hadalnayo shalaa la fasaxay loo ogolaaday shalaynu ku ekayd marka saaykaas sidaas uu jiraa
وعليكم السلام عبد النور آه خير على كسي ألان أو آه مي فدي أنا أعوش يوم دي إني أنا حنبلين در آه سومال جود أها ميركست كسو gaar ahaan dadka australia joogaan gaar ahaan dadka victoria kusugan gaar ahaan dadka melbourne kusugan iyo fada inaanan dir kabacdi may jeelaa inaanan dir xaaskay xaliimo warsam cusmaan oo lankastaa xaliim yarey iyo arinyogey oo magacyaashu hadda intaan ka koobo kor walaacan awoon aha dhammaan iyo fada inaanan dir ehelka meel kasta iyo kusuganyin marka eedaan kamahsantiin macnaha fursadda isana siideen s b s cabdinuur macnaha walaal suubyoy walfaylun walummadda macnaha inay taaniidaasan dir soonkan soonja ilaahay mataqaana soonkii laha dhaafi ilaahay dembigaana dhaaf ilaahay sadaqadaana ilaahay niin ogolaada wal al walaay wanaaga ilaahay ummadda soomaaliyeed qalbijohaska jiida waddanka kiiganna ilaahay nabad kuweela xasilooni iyo barwaaqo u nogo ee soomaaliya macnaha dowladda kajaajirsan afrika iyo ka mid ana geega ma jeelna inay waddankan ilaahay nabad kuweel dowlad kheyr qabaniin sheega iidan iideena ilaahay nabad niijeeya cabdinuur saasa ka dhaalaay maasha allah aweys aad baad u mahadsan tahay waanan ku faraxsanahay in aad luqadeenni macaanayd ee af soomaaligeenni macaanay afmayga inaad ku sheegtay anigu waan fahmayey ee waxaan rajaynayaa insha allah bulshaduna inteeda badana inay la fahamto waad mahadsantahay maasha allah ma mahadsanta ani aniba afka mahaatiriga baradi mandhalana afka mahaatiriga baradi iyoona dadka mayda fada iniyo baradan lisfaham iyalan baahanya cabdinuur walaa suubyoy walfaydan waa naftirka xambali gaarah kiindire naftirka mayki lahaa ciid mubaarak wa kullu sana anta tayib in sha allah wa ataala allahu baqaa'ak maasha allah
anigoo ah een, cabdi yuusuf salaad eh, waxaa oo ku magac dheer een, cabdi dheere waxaan ka salaamaa dadka oo ummadda degan eh, dhinaca noorka oo especially epping iyo witlesea community soomaalida dhan waana salaamaya iyo reerahayga ah, maxaa la reer yuusuf salaad eh, waan salaamaya ciid wanaagsan waan leeyahay
وعليكم السلام ورحمة الله عبد النور ناب مرة كل سلام يا ربي وبهذا اس بي اس با كل عام وانتم بخير أنيقو أو مقعبي يسان شاقي محمد نور حاشي شوقي بريسبن كوينسلاند waxaan fursada uga faa'iidaysanayaa inaan salaamo dhammaan muslimiinta soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa qoysaskayga ama faamilada dadkaan u ehelka nahay ee ku kala nool adduunka daafihiisa kala duwan Een, gaar ahaan waxaan salaamayaa aabbahay iyo hooyaday oo jooga soomaaliya magaalada buuhoodle iyo walaalahay oo iyana halkaa jooga waxaan kaloo salaamayaa een, ee, mataqaanaa walaalahay kale oo ila jooga australia een, sida saado een, maxamed ismaaciil balayax
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la dhahaya cabdiqaadir maxamed axmed waxaan joogaa magaalada melbourne ee dalka australia xaggan waxaan uga faa'iidaysanayaa cabdinuur oo adigoo saaxiibkay ah ciid mubaarak baan ku leeyahay dhammaan ummadda islaamka ee muslimiinta ee soomaaliyeed ee adduunyada adduunka dacaladiisa kala joogana waxaan leeyahay ciid mubaarak khaasatana xagga waxaan ka salaamayaa xaaskayga oo aan u jecelahay ayaana leeyahay ciid mubaarak iyo dhammaan walaalahay oo kala jooga ee australia iyo waddanka
asalaamu calaykum ani magacayga waxaa leedahay cabdimahad muuse lugay ee, waxaan joogaa magaalada melbourne waddanka australia ee, cabdinuur adiga iyo bahda s b s radio oo af soomaaliga waa idin hambalyaynaya shaqada muhiimka aad ummadda u haysaan ee, waana ciid mubaarak baan idin leeyahay waxaan intaa raacinayaa ee, aan ciid mubaarak leeyahay ee, xaaskayga iyo caruurtayda iyo ee, gabdho walaalahay oo waddanka jooga oo iyo caruurtoodaba iyo wixii saaxiibbaan ahay oon isnaqaan iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak mideeda kale ilaahay eh, ha nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo dhulkeennii iyo meesha aan joogno ay nabad ku wada qabnaba intaa iyo nabadgelyo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho